bismillaahi araxmaani araxiim halkaad naga dhegaysanaysaan waa radio ceegaag oo maanta toos idinkaga imanaya madasha lixdanka oo ah madal lagu falanqeeyo siyaasadda dalka soomaaliya haddaba maanta sidaad la socotiinba saacadda geeska afrikada bari iyo saacadda waqooyigaba waqooyiga americaba waxay haatan isku rogtay maalintii lix iyo labaatankii june oo ah maalin aada ugu weyn shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan haddaba waxaan rabnaa inaanu bal ka wareysano maalintaasi muhiimadeeda madaxa hay-adda iskerdo oo ah hay-ad ka howlgasha dalka soomaaliya siiba gobolada waqooyi ee soomaaliya jamaal xaaji cali waa hagaag jamaal haddaba waxaad warbixin yaroo kooban naga siistaa muhiimadda ay shaksiyan kuu leedahay ama eebeen leedahay maalinta lix iyo labaatanka june ha dhammaan horta waan salaamayaa bahda sigistiga rabadaan karim dhammaan dadka ku jira iyo ummadda soomaaliyeed dhammaan mar labaad hambalyo waxaan hambalyo aan lasoo koobi karin u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed faram raas camboni to lowyacaddo to raas casayr meel kasta ay joogaan iyo dibadda inta ku nool ama qaxooti ha ku jiraan ama dalalkan ha joogaan nabadgelyadani maanta waa lix iyo labaatankii juun waa maalin ku weyn ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan waa maalin taariikhi ah waa maalintii ugu horreysay ee calan soomaaliyeed uu ciidda soomaaliyeed ka babado oo xor ah waxaa laga taagay magaalada hargeysa laba iyo tobankii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii bishan juun lix iyo labaatankeedii waa caawa oo kale caawa oo kale allah u naxariistee ninkii la odhan jiray cabdillaahi suldaan timacadde iyo maxamed axmed kule oo labaduba ka soo jeeda gobollada waqooyi ayuu ahaayeen labadii nin ee u kala dambeeyey ee nina uu yidhi sarreeyow ma nusqaamow aan siduu yahay eegne kaana siif ka nasaar cabdillaahi suldaan timacaddu ahaa maxamed axmedna waa ninkii ku luqaynaya heesta ee lahaa magawdo candhadii gollaa marise aan maallo hasheenna maandeed marka caawoo kale habeen la ilaawi kale maaha habeen ummadda soomaaliyeed ku weyn weeye meel kastoo ay joogaan waxaan ka codsanaynaa ummadda soomaaliyeed inay maanta si weyn u soo dhoweeyaan oo ay qadariyaan oo ay muhiimadda ay leedahay siiyaan waan la soconaayo maanta meeshii calanka soomaaliyeed laga taagay maanta calankalaa ka taagan masiib darooyinka iyo masiibooyinka ku dhacay ummadda soomaaliyeed bay ka mid tahay laakiin taa macnaheedu ma aha inay dhimatay xorriyaddii ummadda soomaaliyeed iyo magacii lix iyo labaatanka juun marka aad baad u mahadsan tihiin fursadan aad siiseen waana dhowa ma nooga taariikhen kartaa calanku maalintaas kama imaane sababta uu ku yimid ma nooga taariikhen kartaa wax yar adoo mahadsan ah xuseen waa calanku suu ku yimi laga soo bilaaba axmed guray qarnigii toddobiyo tobnaad intaasoo kun oo qof oo soomaaliyeed ama muslimiina u dhimatay taariikhdii sayid maxamed cabdillah xasan nineteen eighteen eighty six soo bilaabatay eighteen eighteen eighty six ha soo bilaabatay waxaad la socotaan goboladan hadda waqooyi waxaa u dhintay calanka keliya iyo in ingiriiskii gumaysiga laga saaro dalka dadka badan half a million yaa u dhintay marka daraawiishtii markii ay jabtay ama ingiriisku uu jebiyey halgankii halkii kuma ekaan waxaa bilaabmay halganka meeshiisii waxaa ka sii waday dad badan oo u badnaa culummadii markaa saalixiyada ahayd oo uu sheekh bashiir ka mid ahaa oo xagga jabuuti faarax omaar uu ka mid ahaa oo xaggan ay ka mid ahaayeen odayaashii markaa daraawiishta ka soo hadhay oo joogay ismaaciil miraa joogay markaa oo ah baandulihii daraawiishta raggii khusuusyada oo dhan baa joogay halganku sidii sidaa markii daraawiishtu ay u jabtay ma daminne heerar buu soo maray ilaa kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo saddexdii markii xisbiyada siyaasiyiinta ay ka bilaabeen dalka inta aan xukun daakhiliyada dalka soomaaliya la siin gaar ahaan gobollada koonfureed kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii halganku saasuu u socday gobollada waqooyi saddex xisbi baa ka jiray saddexdaa xisbi ayaa marka siyaasadda soo dhirindhiriyey xisbigii s y l s n a iyo u s b saddexdaa xisbi baa soo gaadhsiiyey ilaa nineteen sixtigii soo waday siyaasadda marka sooyaalka siyaasaddu saasuu kusoo kusoo socday ilaa la soo gaadhay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii maalintii aynu calanka qaadanay lix ilaa hadda ka jooga adiga shaksiyan maxay kuugu beegan tahay ama magaalinta lix labaatanka june sidee bay kula tahay Eh, lix iyo labaatanka june en, waa maalin dee horta eh, ummadda soomaaliyadoo dhan wixii samaha jecel wixii gobonnimada jecel wixii xorriyadda jecel wixii midnimada jecel wixii islaamnimada jecel intaasba macnay u samaynaysaa unity abtirsiinada soomaalidu waxa kale waa iska dhalanteed abtirsiimada qofka soomaaliga waa soomaali ninka soomaalinimada diida ninka soomaalinimada diidaa soomaali islama lihi waxaad la socotaan iminka gobollada waqooyi meeshii aan idiin sheegay hadda calanka laga taagay soomaaliyeed maanta calanka soomaaliyeed inaan laga ogolayn qofka haddii la baadho ca- calaamad soomaaliyeed laga helo in lagu xidhayo nasiib darre nasiib darrooyinka dalka soomaaliyeed ka hibsaday bay ka mid tahay anigu waxaan u dirayaa baaq gaara dadka ku nool gobollada waqooyi gaar ahaan gobollada tog dheer iyo awdal iyo waqooyi galbeed in ay ku soo noqdaan taariikhdoodii ay lahaayeen ayna iska masixin taariikh dhalanteeda oo shalay dhalatay oo labaatan sannadood aan ka badnayn inay ku beddeshaan taariikh soo socotay shan qarni ama lix qarni in ka badan waa nasiib daraan leenahay siyaasiyiinta danaha gaarka ah leh ee wereeriya shacabka ee ku xidhay labada boqol oo kilomitir waxaan ugu baaqaynaa inay dadka dadkooda u sii daayaan calankoodii la soo noqdaan maalintoodii qiimaha lahayd la soo noqdaan ee lix iyo labaatanka juun calankoodii shangeeslaha la soo noqdaan ummadda soomaaliyeed ka mid noqdaan aad iyo aad ayaad mahadsan tahay su-aasha ugu dambaysa aan ku weydiinayno waxa weeye maxaad kula talinaysaa maxaad kula talinaysaa dadka iyagu ogol midnimada iyo calanka ee ku ee ka tirsan gobollada waqooyi ee dalka iyagana waxaan ugu baaqayaa inay iska tuuraan de gumaysi bay ku jiraan maanta haddaad hargeysa tagtay iyo haddaad gobolka walle etoobiya tagto waa isku mid aathaar soomaaliyeed ku arki maysi mar haddii aathaar soomaaliyeed m- abtirsiinadoodii iyo sumadoodii dalkii laga tirtiray wax waadhii ma jiraan waxa weeye waxaan kula talin lahaa weli waxaa nool dadkii macaanka iyo sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed dadkii soo gaaray baa weli nool maanta waxaa laga joogaa lix iyo labaatanka juun sanad guuradii shan iyo ko- lix iyo kontonaad wey ninkii maalintaa dhashay maanta waa lix iyo konton jir laba sannadood ka- toban sannadood kadib waxaa laga yaabaa in lix iyo labaatanka juun dadku ay garan waayaanba waxay ahayd waana lagu beeray dadka laga waana laga dhaadhiciyey nasiib wanaag maalin dhaweed waan daawaday radio boorame markii la weydiiyey heesta calanka waad ogeedeen dhalinyaro shalay dhalatay oo toban toban jira yaa yidhi soomaaliya toosa weeye ce- heesta soomaalida calanku ninkii waa la xidha wariyaha ee dalka la dhex maray dadka soomaaliyeed waa nool yahay waana baraarugsan yihiin laakiin nasiibadaa meel walba haysatay ee koonfur ku habsatay ee xamar ku habsatay ee meel walba ku habsatay ee iimaanka alla ka qaaday yaa meel walba hortaagan kuwaasay la mid yihiin kuwa halkan jooga kuwaasise calankii shingeeska abayba haystaan oo isku haystaane kuwan calanka gaarka ah ee meelu ka yimi aan la garanayn ummadda ku meel u taagay waraaba u taagga ah waxaan kula talinayaa inay ka hor dhaqaajiyaan n- maalintoodii iyo magacoodii iyo midnimadoodii iyo maamuuskoodii iyo sharaftoodiina la soo noqdaan saasaan ugu baaqaya
maxaad kula dardaarmaysaa dadka reer waqooyiga ah ee u qoowan siyaasada gurcan ee qaar kamida gobollada waqooyi tusaale ahaan oo kale in koonfurta maanta la leeyahay reer waqooyi soo heshiiya oo gobollada waqooyi ay ka maqan yihiin saxaaxadii dadka ogol xisaabinimadii iyo calankii inay ka maqan yihiin saxaaxadii siyaasada soomaaliyeed oo banaanka laga dhigay lana laguna kursay gul- kulligood maaragtay isku meel lagu kursay maxaad is leedahay arrinta iyada ah dadka maxaad kula talin leed iyaga maxaad soo jeedin leed ugu dambays adoo aad uma Een, adeer horta arrinkaasi wa- gobollada waqooyi een, gobolka sanaag iyo gobolka sool la yidhaaho iyo togdheer iyo awdal iyo waqooyi galbeed waa shantaa gobol So- so- een, sa- go- labada gobol ee een, togdheer iyo waqooyi galbeed weeye waxa somaliland ee goosashada horta een, een, een, somaliland la baxay een, gobolka awdal xoog baa lagu haystaa sool iyo sanaagna waa xor een, dhulkooda iyagaa degan nimankan hadda een, horgallada een, gobollada ka soo jeedana waa muqaawil wax macaayu leeyihiin ma jiro een, laakiin labada gobol waa xor een, maamul bay leeyihiin khaatumo la yidhaaho een, marka waxa weeye een, iyagana waxa weeye dhibaatada haysata waxa weeye dhibaato keli keligood kuma hayaane dhibaato kale oo ay ku hayaan maamulka somaal puntland wuu jiraa goboladan arrimo gaaray goboladan soo liisanaag iyaga siyaasad gaara haysato oo gaara oo oo labadaa maamul ku kooban baa haysata meesha ay u carari jireen ee nasiib wanaagee ummadda soomaaliyeed ahayd ee looga telinayay xamar ahayd na labadii labadii labadan gobol ee ka xiga hareeraha ayaa siyaasaddii dibadda ama tii gudaha kaga dheereeyey marka xamar waxayba marti u tahay maanta hargeysa iyo garowe sidaa darteed waxba fara uguma jiraan meesha waa lagu shirshiraa mooyaane siyaasadda soomaaliya hadda meesha laga rogaa waa puntland iyo somaliland ba awoodle waayo waa laba maamul oo ka awood weyn maamulka federaalka ah ee hadda soomaaliya o dhan ka dhexeeya marka anigu waxaan kula talin lahaa cidilama haysiloodgarayn labada gobol iyo gobolka ay haystaan saddexda somaliland iyaga iyaga iska haysiloodgareeyey maanta haddii koonfur iyo soay somaliland ama dalku shanta gobol ay ay midnimadooda iyo iyo iyo karaamadooda ay gacanta ku haysan lahaayeen lama dhaqaajiyeen ama madaxweynaha ama prime ministerka ama caasimadda saddexdaasay yeelan lahaayeen sharaftaba saasay ku jirto markii hore laisriixriixi jire qabyaaladu jirin la odhan jiray reer waqooyi iyo somalilan iyo reer koonfur laisforjayn jiray oo cayaaraha gobollada waad garanaysaa adeer adigu waad yar inaad soo gaadhin sharafta iyo karaamada soomaaliyeed say ahayd waad garanaysaa in gobolaysi ee loo tartamo haddana wax walba waxaa lagu beysgareeyey qabiil qabiil walba meel baa loo soo xidhay si aan sharaftii ummadda soomaaliyeed halkaa ay ku baabaado etoobiyana gobolkay doonto maalin walba ay la wareegto marka waxaan ugu baadayaa anoo hadalkayga soo koobaya gobollada waqooyi iyagaa iska reebay siyaasadda soomaaliya laakiin ciidaneed kama reebin labada gobol ee weliba la doonayey midnimada ummadda soomaaliyeed gacanta ku haya ama israacin karaa ama kala goyn karaa laakiin la mashquuliyey oo tashuushka lagu furay oo iyagii laisku diray oo barabagaam lagu kiciyey waa gobollada sool iyo sanaag wey markii horena midnimada soomaaliyeed rag dadkii keenay wey maantana iyagaa hortaagan oo hortaagan saasayna u hortaagnaanayaan midnimada ummadda soomaaliyeedna waa muqaddas nin etoobiya u taga iyo nin ingiriiska u taga dhegta wax ugu sheega iyo nin meel walba taga waxa weeye dhulka ninkii labaa iskale meesha dadka ilaahay ku beeray ee sool iyo sanaag baa furaha midnimada ummadda soomaaliyeed haya saasayna noqonaysaa insha allah bismillahi kariim waa hagaag aad iyo aad ayaa umaasan tahay kaasi waxau ahaa jamaal xaaji cali oo aanu ka wareysananay munaasabadda lix iyo labaatanka juun isagoo ku sugan xafiiskiisa oo ku yaalla magaalada edmonton waa madaxa hay-adda iskardo aad iyo aad ayaa umaasan tahay jamaal idinkaa mudan aad baan idin saamaya hambal iyo marba
الله معرفتي عما يحشي عما يحشي
فالفوز عجلي ولا عملي أنا ما الفوز عجلي ولا عملي معرفتي